si loo horumariyo haweenka la imaanaya hal-abuurka ganacsiga ku nool magaalada jowhar ee caasimada hirshabeelle ayaa wasiir ku-xigeenka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha hirshabeelle maxamed yuusuf colow waxa uu sheegay inay maalgelin ballaaran u samayn doonaan haween kale ganacsiyada yaryar wasiir ku-xigeenka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha hirshabeelle ayaa tilmaamay in wasaaraddu tirakoob ku samaysay ganacsatada ku nool magaalooyinka jowhar iyo beledweyne islamarkaana ay wasaaraddu diyaar u tahay dhiirigelinta haween kale ganacsiyada soo koraya waa kan wasiir ku-xigeenka oo arrimahaasi ka hadlaya runtii wasaaradda ganacsiga iyo haweenka ganacsigooda waxaa uga qorsheysan ganacsatada haweenka ah ee hal abuurka ganacsi la yimaada in ugu horeyn wasaaraddu ay ku dhiirigeliso haweenkaas sidii ay horumarin lahaayeen hal abuurkooda ganacsi sidoo kalena waxaan u sameynaa tababaro aada u sareeya oo arintaasi quseeya runtii ganacsatadaasna aada u dhiirigelinaa inta badan ganacsatadaasi hal abuurka u yimaada ama la yimaada hal abuurka ganacsi wasaaradda ganacsiga inta badan waxay doorkooda ay tahay in indhaha ay ku hayso hal abuurkaas ganacsi islamarkaana ay ku dhiirigeliso haweenka ganacsatada ah maadaama aada og tahay haweenka soomaaliyeed intii dowladda burburkeeda uu kasoo wareegtay oo ilaa iyo soddon iyo afar sano ay tahay waxaa qoys walba lafdhawar u ah waa haweenka gaar ahaan hooyooyinka oo inta badan sameeyey dadaalo aada u muhiim ah islamarkaana badbaadiyey nolosha qoysas aada u fara badan iyagoo ganacsiyo kala duwan qabtay islamarkaana ku dadaalay sidii ay u horumarin lahaayeen guryahooda iyo naftooda iyo ganacsigooda intaba saa hore kugu sheegana wasaaradda inta badan ganacsatadana waxaa jirta in qaarkood aan u sameyno maalgelin sida ganacsiga yar waxaana markaas aan ku dhiirigelinaa in maalgelinta ay ka faa'iideystaan magaalada beledweyne waxaa mar dhow kasoo idlaaday diiwaangelinta ganacsatadaas sidoo kale magaalada jowhar iyana waa kasoo idlaaday marka ganacsatada yar oo waxaa jirta u baahan maalgelin marka ganacsatadaas iyaguna insha allah waxaan u raadin doonaa sidii loo maalgelin lahaa haddii allah awoodda leh uu ka raal noqdo wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha hirshabeelle ayaa horay haweenka ganacsatada ee ku nool magaalooyinka waaweyn sida beledweyne iyo jowhar u samaysay tababaro ganacsi oo kor loogu qaadayo xirfadooda ganacsi iyadoona haweenka ganacsiyada yaryar leh ay muhiim u tahay in lagu dhiirageliyo sidoo kalena lagu maalgeliyo ganacsiyadooda yaryar